cilmi baarayaashan kala duwan ee kasoo qaybgalay shirka ayaa waxa ay sharaxaad ka bixiyeen oo madashan aragti wadaagga usoo bandhigeen waxyaabihii ay wax kasoo qoreen ee ku saabsanaa mowduuca sanadkan shirka loo qaatay ee isbedelka cimilada iyo dhinaca ammaanka docor cabdirashiid cismaan cilmi oo wax ka dhigay jaamacadaha dalka kuwait cabdinaasir yuusuf cismaan oo asna ka socday jaamacadaha ingiriiska xasan maxamed jeeraar oo asna ka socday jaamacadda jigjiga iyo dhalinyaro kale ayaa waxa ay v o eda uga warameen cilmi baarista ay sameeyeen iyo waxyaabihii sida gaarka ay usoo qaateen soomaalida dhibaatooyin kala duwan baa haysta oo isbiirbiirsaday laakiin ilaa iminka intii warqada laga soo jeediyey shirka waxaa laysku waafaqay isbeddelka cimiladu inay tahay khatarteedu inaanay ka yarayn khatarta al-shabaab oo kale maalan xagga nabadgelyada soomaaliya haysato sababtuna waxaa weeye maalan abaar baa meel ka dhacaysa abaartu waa caadi adduunka o dhan bay ka dhacdaa laakiin waa wax la maarayn karo sababta soomaaliya mar walba ay iskugu bedesho maxaan kuu sheegaa macaluul ay iskugu bedesho waxa weeyaan waa nabadgelya darra la-aanta meelaha qaarkood aanan waxba la gaadhsiin karaynin caawimooyinkii la helo aanan sidii la rabay loo gaadhsiin karaynin taasaa markaa xaaladda uga sii darta oo ka dhigta inay noqoto inay macaluul inay noqoto ka sii dhigta marka labadu waa isku lamaayin kolkaa inay waxaan anuu odhan karaa dhinacan ka joogo xuduntu inay tahay inay dadku ku baraarugaan khatarta ka khatarta ku lamaan isbeddelka cimilada iyo ahmiyadda ay leedahay in nabadgelyo la helo si loo maarayn karo raadkayni abaara hore aadaan ugu farxsana inaan ka soo qayb galay shirkan aniga waxaan ka socdaa jaamacadda la yidhaahda royal veterinary college oo university of london ah waxaan ugu soo qayb galnay mawduuca ah isbeddelka cimilada saamaynta uu ku leeyahay systemka reer guuraaga ah iyo maxaan idhahdaa colaadaha soo laabta ee u dhexeeya dadka reer guuraaga ah iyo gaar ahaan dadka beeralayda ah mawduucaas ayaan ugu qayb galnay marka waxyaalaha noo soo baxay oo waxay ahaayeen in colaadaha ay ku badan yihiin dhulka u dhexeeya ama interfaceka ah dadka beeralayda iyo dadka reer guuraaga ah colaadahu badanna ay dhacaan markii roobabku ay yaraadaan ee roobabku ay macnaha meel yar ay ku da'aan kadibna dadka ay isku imaanayaan ayagoo background kala gedisan leh waxaan helnay reasons fara badan ama asbaabo fara badan oo aad u qoto dheer oo keenta macnaha maxaa idhahdaa colaadaha sababteeda ugu weyn ay tahay isbeddelka cimiladu ay keento maanta anugu waxaan soo bandhigayay daraasaad la xidhiidha damaanadda cuntada iyo isbeddelka cimilada gaar ahaan bulshooyinka xoolo dhaqatada ee deegaanada soomaalida si gaar waliba deegaanka soomaalida ee etoobiya daraasaddu waxay xoogga saaraysay sida ay iskula xidhiidhaan isbeddelka cimilada iyo damaanadda cuntada sidii damaanaddii cuntada ee markii horeba iska liidatay ee bulshada xoolo dhaqatada ay u sii xumaysay isbeddelka cimilada iyo sidoo kaleeto in ay bal wacyiga bulshada ay kor u qaado ee la xidhiidha isbeddelka cimilada iyo damaanadda cuntada marka daraasaadkaas aan kusoo bandhignay dabcanna khubaaradii kala duwaneed meeshan wixii tala ahayd iyo wixii su-aaliya wixii falcelina waan ka wada hadalnay inta ugu muhiimsan waxaan isla garanay in dhowr qodob ay muhiim yihiin midka koowaad in wacyiga bulshada la dhiso oo arrintan in waxaan wax xaqiiqo u jirta arrimaha isbeddelka cimilada xaqiiqo jirta inay tahay dhibaato in lala noolaado ay tahay iyada dhibaato aan iyada la hor istaagi karin laakiin saameynteeda lala tacaali karin ay tahay in la ogaado waa faa'iite cali yuusuf waxaan ka socday university of boosaaso ee garowe runtii maanta waxaa farxad inoo ah inay heritage na siisay dadka akademishiyanka ah fursad ay runtii awal hore warqadaha dadka markay qoraan resergeriska ah balatformyo badana wuu ku yaryahay soomaalida in la siiyo ay ku dhisiminate gareeyaan wixii ay qoreen ay la wadaagaan bulshadooda soomaaliyeed gaar ahaan dadka policy makerska ah oo runtii sida aan la soconno waad ogtihiin adduunweynaha markay shuruuc dejinayaan ama reform policy lagu samaynayo waxaa loo laabtaa dadka resergeriska ama cilmi baarista waxyaabihii lagu sameeyey marka runtii waan ku faraxsannahay broseskaas oo disseminationka aan ku faafinay warqadaheena oon kusoo jeedinay waxaana rajaynayaa runtii recommendationada ay xambaarsan yihiin warqadaha badan oo lasoo jeedinayay in dowladda sektor walba ay qusayso gaar ahaan sektorkan hadda aan halkan iskugu nimaadnay climate changiga iyo conflictiga in agshimo ay ka soo baxaan oo ay ku darsadaan boolisiyadooda gudoomiyaha guddiga khayraadka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya marwo saynab cismaan oo ka mid a wafdiga dowladda federaalka ee shirka ka qaybgalaya ayaa tilmaamtay in shirkan dowladdu ay ka heshay xogtii ugu badnayd ee ay u baahnayd waxaa la isla gartay sida soomaaliya etoobiya iyo jabuuti abaaro u kala saameeyaan inay kala xun yihiin oo weliba soomaaliya sii xun tahay taasoo ay keenayso colaadaha soomaaliya laftirkeeda waxay dhiirigelin u tahay dhaqaalihii igad laga helayay soomaaliya ugu yar abaaruhu say u saameynayaan soomaaliya ugu badan arrintaasi waxay keentay in colaadaha iyo waxaanaan ku jirno ay caqabad nagu yihiin marka dowladda hadda joogta oo hogaanka u yahay xasan sheekh maxamuud waxay bilowday dagaal lagula dagaalamayo al-shabaabka taasoo aan rajaynayno inaan shabaabka halka haddaan iska dhigno ay kordhayaan deeqahan helayno ay kordhayaan mataqaanaa inaan resistant u yeelano inaan abaaraha iyo iyo macaluushan aan la tacaalno waddankuna horumar gaaro haddii ilaahay idin waxaan ka baran karnaa in u diyaargaroobo executive-ka oo wasaaradaha ah iyo annaga oo qoladii sharci dejinta ah in loo diyaargaroobo sidii tuulkii lagaga hortegi lahaa waxan oo lagu yarayn lahaa inay dhibaato kale oo noo sii geystaan oo la sameeyo oo kale early warning maanta gelinka dambe ayaa shirka lasoo gabagabayn doonaa waxaana kasoo qaybgeli doona madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo madax kale iyadoo madashu ay madaxdaasi la wadaagi doonto waxyaabihii ay saddexdii maalmood ee shirku socday ay soo qabteen sagaal siciid faarax v o a jabuuti